dugsi dhexena kamaydan bixin dugsi hoosena kamaydan bixin marka mustaqbalka caruurtiina see ahaanayan marka ma sidaan yaa rabtaan marka ilaa hadda idinka waxa weye xirfadna ma lihidin aqoontii madaniga ahaana fursaddeedii maydin helin oo waxaa ku mashquulsanaydeen in la islaayo macnaha marka la islaayo oo dadku colaad ay ka dhexayso nolol ma jirto dadka halkan fadhiya marka yaana rabin inuu noolaado qof walba wuxuu raba inuu noolaado soo maaha yaa la noolaanaysaa marka ma keligaa noolaanaya waxaa u baahan tahay deris waxaa u baahan tahay degaan waxaa u baahan tahay degmo waxaa u baahan tahay gobol dad degan oo wada dhan yaa u baahan tahay nin ganacsi keena nin beer fasha nin arday ah nin macallin ah nin shiikh ah marka dadkaasi ma wada noolaan karaan marka haddii dagaal sokeeyu jiro macnaheedu waxay tahay waxaad rabtaa inaad dhimata marka marka haddaad dhimanayso kolley waa la dhimanayaaye adduunkana inaad waxba ku lahayn oo adduunkaas ka xirto oo ilan nolol ma rabtide aakhirana dembi iyo cadaab ay kaaga horrayso ka warrama cadaab iyo aakhiro oo dee macnaha waxa weeye wakhti aan dhammaanayninna adoo qof dilay ama adoo qof dhibaateeyey ee nafta kaa baxdo ama adoo qof ciil u qaba macnaheedu waxa weye adduunkana waxba kuma lihdin aakhirana waxba kuma lihdin marka waxaa la rabaa caqligeeda inaad la timaadaan adduunkana si fiican ugu noolaataan aakhirana ay janno iyo raaxo iyo idinkaga dambayso macnaheedu waxay tahay go-aankaa qaadateen inaad hubka dhigtaan go-aankaa qaadateen in dib heshiisiin la galo oo garabkii kale oo idinka soo horjeeday aad heshiisaan waxa ugu fiican aad samayn lahaydeen weye maxaa yeele waxaa ogolaatay inaad noolaato